بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladaha maraykanka iyo iiraan oo hanjabaado kulul hawada isku mariyey saacadihii lasoo dhaafay iyo xiisadda labada dal oo faraha ka sii baxaysa dahraan oo maamulka gumaysta yuhuudda ku eedaysay inuu gadaalka taagan yahay kacdoonka ka socda waddankaasi saraakiil ka tirsan maamulka trump oo diyaarinaya qorshe dagaal oo ka dhan ah xukuumadda dahraan si ay uga dhoweeyaan hanjabaadda aqalka cad ciidamo militari oo la doonayo in la geeyo greenland iyo khatarta dagaal halkaasi ka qarxi kara oo sii xoogaysanaysa muxuu imaaraadku ku waayey yemen toddobaad gudihiis qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii konton iyo labaad oo ah midda ugu dambaysa xalaqaadka mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag waa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm ugu horreyn waxaad ku soo dhowaataan xalqada konton iyo labaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo oo ah midda ugu dambaysa kitaabkaasi فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan ku soo dhowaada xalqada laba iyo kontonaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aannu ku akhrino kitaabka mafaahiimu yanbagii an tusaxax xalqadeenna maanta waxay qayb ka tahay baabkii ugu dambeeyey ee kitaabkeenna kaasoo ciwaankiisu ahaa ilays aan ku iftiiminayno mustaqbalka xalqadeennii toddobaadkii horena waxay inoo joogtay in dadka loogu yeero manhajka toosan ee rabbaaniga ah si ay ugu soo degdegaan isla markaana jaahiliyaadku ay u fahmaan in islaamka uusan duminaynin horumarkooda cilmiyeed kan teknolojiyadeed iyo midka maamulka oo uu ku toosinayo qaacidada iimaanka saxda ah xalqadeenna maantana halkaas ayaan ka sii ambaqaadi doonnaa in shaa allah sidaas darteed waxaa ku habboon saxwada inay arrinta u qiimayso si dhab ah oo ay siiso awoodda uu u baahan yahay si loo hirgeliyo waa arrin dhab ah sidoo kalena waa arrin halis ah ma ahan damaashaad dhow mana ahan wax iyaga keligood quseeya waa arrin ay u baahan yihiin ummadda islaamka oo dhan iyo dhammaan dadka intooda doonaysa inay qaadaan waddada toosan arrintu waxay badbaado u tahay dadka waxayna ka badbaadinaysaa dhiiqada ay maanta ku jiraan taas oo ay ku dhaceen muslimiinta ama uu cadowgooda ku riday kadib markii ay ka tageen caqiidadoodii iyo diintoodii kadibna ay noqdeen daadxoorta oo kale waa arrin dhab ah oo aysan ku filnayn dadaallo aan tabar badnayn oo kala tagsan mana ku filna dadaal loo bixiyo in islaamnimada la dhaqangeliyo oo keliya siday noqotaba waa arrin u baahan in awoodda la isugu geeyo una baahan in la isku dayo in kor loo qaado si loo gaarsiiyo halkii ugu sarraysay ee ay gaareen muslimiintii hore markii ay beddeshay qiyamta qiimaha badan iyo dhaqangelin aan wax loo dhiga lahayn farqigii u dhexeeyey muslimiinta iyo cadowgooda kadibna waxay ka guulaysteen dadkii u saaxiibka ahaa qiyamta asalka ah kuwii u saaxiibka ahaa baadilka isku buufiyey awoodda maadiga ah iyo cabqariyadda nidaamka baraarugga dal kasta oo islaam ah waa inuu ku barbaaraa aas-aas adag oo heerkiisu sarreeyo kadibna waa in dadka loogu yeeraa halkan kuma soo gudbinayno sharaxaad ku saabsan manhajka waxbarashada ee lagama maarmaanka u ah in lagu dhiso saldhig adag ee uu heerkiisu sarreeyo ama manhaj dacwo oo loogu talagalay in dadka loogu yeero laakiin markii aan halkan joogno waxaan farta ku fiiqaynaa arrin muhiim ah ha noqoto dhismaha qaacido ama u yeeridda dadka waxaa shay lagama maarmaan ah in la saxo mafaahiimta marka ugu horayso sababtoo ah haddii aan la sixin sidee loogu duldhisayaa qaacidada mafaahiimta qaldan sidee ayaa qaacidada adag loogu dhisayaa fikirka irjaaga ah ee dhahaya iimaanku waa rumayn iyo qirid keliya camalkuna ma soo hoosgelayo magaca iimaan qofka ku dhawaaqa kelimadda tawxiidka wuxuu noqonayaa mu'min xitaa yuusan ku camalfalin hal shay oo ka mid a acmaasha islaamka sidee ayaa qaacidada adag loogu dhisayaa fahan gaaban oo ku soo koobaya cibaadada shacaa'irta oo camalka oo dhanna ka saaraya daa'irada cibaadada sidoo kalena ka saaraya akhlaaqda oo nolosha u qaybinaya saacadna qalbigaaga saacadna rabbigaa kadib saacadda qalbiga ayaa isku beddelaysa madadaalo aan macno lahayn tan rabbigaana waxay noqonaysaa keliya gudashada shacaa'ir aan lahayn wax ay keensanayso oo waaqic ah marka la fiiriyo habdhaqanka dadka sidee loogu duldhisayaa caqiidada qadarta iyo qadaha isdhigasho oo aan la imaanaynin asbaabta sidee loogu duldhisayaa sawirasho qaldan oo kala geynaysa adduunyo iyo aakhiro oo u iilanaysa marka habdhaqankeeda la fiiriyo tan ama taas sidee loogu duldhisayaa ka tegista dhisidda dhulka iyadoo lagu dhisayo sida uu keensanayo manhajka rabbaaniga ah ee wax walba kulminaya sidoo kalena dhammaystiraya horumarka ku habboon insaanka maxay ka tari kartaa qaacidadan oo kale loolanka weyn ee lagula jiro jaahiliyadda maxayse dadka siinaysaa si ay u jeclaysiiso qaadashada xaqa iyo inay soo galaan diinta waxaa la mida dacwada ku wajahan dadka si ay tiir ugu noqoto saldhigga adag intii ay ku kayni lahayd maxaan ugu istaagaynaa dacwada marka hore haddii aanan beddeli karin fahamka qaldan ee ay dadka ka haystaan islaamka hadafkee ayaan ugu yeeraynaa haddii aan dhahno iimaanku waa rumayn iyo qirid keliya camalkana ma soo gelayo magaca iimaanka qofkii ku dhawaaqa kelimadda tawxiidku wuxuu noqonayaa mu'min xitaa haddii uusan ku camalfalin shay ka mid ah acmaasha iimaanka miyaan ugu yeeraynaa si aan ugu sugno asbaabta keentay dayaca iyo wareerka ku dhacay miyaan ugu yeedraynaa si aan ugu sugno asbaabta keentay dayaca iyo wareerka ku dhacay oo ka dhigtay sida daadxoorta oo kale ha ahaadaan waxa ay ku dhaceen oo shirkiga ictiqaadka ah iyadoo la marayo waddada caabudidda owliyada iyo qabuurta iyo mashaa'iqda ama shirkiga raacidda ee la raacayo waxuusan allaah soo dejin ama in dadka laga dhigto sharci-dejiyaal kuwaas oo ah rabbiyaal la caabudo allah sokodiis mise waxaan ugu yeedraynaa inay beddelaan waxa naftooda ku jira sida uu allaah u beddelo waxaa lagama maarmaan ah mar walba in mafaahiimta la soxo marka si dhabaa loo soxo mafaahiimta oo lagu dhiso qaacido sal adag oo ay xoojinayaan jamaahiirta mu'miniinta ah ee wax fahansan ee islaamka ku dhaqangelinaysa waaqica jira markaas ayuu dhabboobayaa yaboohii uu yaboohay rasuulka sala allahu calayhi wasalam kaasoo yidhi حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثني داود بن إبراهيم الواسطي حدثني حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كنا قعودا في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بشير رجلا يكف حديثه فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء فقال حذيفة أنا أحفظ خطبته فجلس أبو ثعلبة فقال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج نبوة ثم سكت nebinimada waxay dhexdeena ku baaqi ahaanaysaa inta uu allaah doono inay baaqi ahaato kadibna allah wuu qaadayaa marka uu doono in uu qaado kadibna waxaa imaanaysa khilaafo ku dhisan manhajkii nebinimada markaas ayay baaqi ahaanaysaa inta uu allaah doono inay baaqi ahaato kadibna wuu qaadayaa marka uu doono inuu qaado kadibna waxaa imaanaysa boqortooyo daalimad ah waxayna baaqi ahaanaysaa inta uu allaah ugu talagalay inay baaqi ahaato kadibna wuu qaadayaa marka uu doono inuu qaado kadibna waxaa imaanaysa khilaafo ku dhisan manhajkii nubuwada markaas ayuuna isbeddelaya wejiga dhulka markaas ayaa waxaa islaamka u dhaboobaya wareeg cusub kolkaas uu dadka ka soo saarayo mugdiyada una soo saarayo iftiinka sidoo kale wuxuu ka soo saarayaa caabudidda ay caabudayaan addoommada wuxuuna u soo saaraya inay caabudaan allaah sidoo kale wuxuu ka soo saarayaa cidhiiriga adduunyada wuxuuna u soo saarayaa waasicnimada adduunyo iyo aakhiro wayowma'idin yafraxu almu'minuun binasri illaahi yansuru man yashaa'u wahuwa alcasiizu alraxiim wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin
فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم
guud ahaanna intaas ayaana dhegaystayaal ku soo khatimaynaa kitaabka qiimaha badan ee mafaahiimu yenbagii an tusaxa waxaana halkan uga mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala eena karansiiyey inaan diyaarinno kitaabkan dhegaystayaasheennana aan la wadaagno waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa fariiqii kala duwanaa ee ku howlanaa soo saarista iyo tarjumidda kitaabkan dhammaanteen waa bahda andulus oo isku duuban oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الشباب اجتماعها
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag donald trump ayaa sheegay in maraykanka uu ka fiirsanayo tallaabooyin adag oo ka dhan ah iiraan xilli mudaharaadyo ballaaran oo ka dhan ah hoggaanka dalkaasi ay weli socdaan wuxuuna xusay in xulashooyin militari ay miiska saaran yihiin trump waxa uu sheegay in iiraan ay wacday si looga wada hadlo barnaamijkeeda nukliyarka kadib dagaal laba iyo toban maalmood socday bishii juun oo ay maraykanka iyo yuhuuddu ku duqeeyeen xarumaheeda nukliyarka nidaamka dahraan ayuu donald trump uga digay in maraykanka uu weerari doono haddii ciidamada ammaanka ay rasaas ku furaan mudaharaadyada iyadoo xogihii ugu dambeeyey ee soo baxaya ay sheegayaan in afar boqol iyo sagaashan qof oo mudaaharaadayaal ah iyo in ka badan boqol ka mid ah ciidanka amniga la dilay iyadoo sidoo kale in ka badan toban kun oo qofna xabsiyada loo taxaabay trump ayaa la taliyaashiisa sare uga warramay inay ka doodaan xulashooyin ay ka mid yihiin weerar militari weeraro dhanaca internetka ah cunaqabateennada oo la ballaariyo iyo taageero loo fudiyo kooxaha mucaaradka afhayeenka baarlamaanka iiraan maxamed baaqir wuxuu ku tilmaamay khalad xisaabeed ayuu uga digay dowladda maraykanka isagoo ku goodiyey in sahaynada iyo saldhigyada maraykanka ay noqon doonaan bartilmaameed haddii iiraan la weeraro trump oo hanjabaadda dahraan ka jawaabaya ayaa yidhi haddii ay sidaas sameeyaan waxaan ku dhufan doonnaa heer aysan weligood hore u arag oo xitaa aynan rumaysan doonin waxa ku dhacaya isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaasi raaciyey waxaan haystaa xulashooyin aad u xoog badan marka haddii ay tallaabadaasi qaadaan waxaa lagu wajihi doonaa awood aad u xogan xeeldheerayaal u dhundaloola arrintan ayaa sheegay in aysan u badnayn in mudaharaadyada xukunka looga rido balse ay suurtagal tahay inay si weyn u wiiqaan awoodda taliska maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa la sheegay inuu ku jiro heegan sare maadaama laga baqayo jawaab celin iiraan ay ka bixiso faragelin ay ku tilmaamtay inay kaga timid dhinaca maraykanka mudaharaadyada gudaha iiraan ayaa sii hurinaya halista iskudhacyada cusub ee gobolka wuxuuna wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda dahraan uu sheegay inay hayaan caddaymo muujinaya in maraykanka iyo sirdoonka sahaynada ay ku lug leeyihiin banaanbaxyadaani بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
isla arrimaha iiraan ayaan weli ku guda jirnaya saraakiil ka tirsan maamulka trump ayaa diyaarinaya qorshe dagaaleed ka dhan ah iiraan si ay uga dhabeeyaan hanjabaadda madaxda qalkacad qodobadaas iyo kuwo kale waxaan maanta ku falanqaynaynaa xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen eliyaas cabdulaahi suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horeyntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa saraakiil ka tirsan maamulka trump oo diyaarinaya qorshe dagaaleed ka dhan ah iiraan iyo in ay ka dhabeeyaan hanjabaadda madaxa aqalka cad ka soo yeertay ee ku socotay dhanka tehraan wargeyska wall street journal ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in saraakiil ka tirsan maamulka madaxweynaha maraykanka donald trump ay yeesheen wadahadallo hordhac ah oo ku saabsan suuragalnimada weerar militari oo ka dhan ah dowladda iiraan wadahadalladan ayaa yimid ayay warbixintu tidhi xilli gudaha iiraan ay ka socdaan bannaanbaxyo xooggan oo lagaga soo horjeedo xukuumadda waddankaasi ka arrimisa madaxa xukuumadda washington ayay warbixintu sheegaysaa in isaguna uu ka hadlay mudaharaadyada ka socda waddankan isagoona tehraan ugu hanjabay in weerar toos ah ay la kulmi doonto haddii waxyeelo ay u geysata shacabka waddankaas lana dilo xitaa ugu yaraan hal qof middan oo falanqayaal fara badan ay ku tilmaamayaan albaab trump uu doonaya in uu ka soo galo duulaan ka dhan ah waddankan saraakiisha sarsare ee kulanka yeeshay ayaa warbixintu tiri in ay soo bandhigeen qorshayaal kala duwan oo duulaan loogu qaadi kara gudaha iiraan mid ka mid ah soo jeedinadii la sameeyey waa in la fuliyo weerar dhanka cirka ah oo ballaaran kaasoo si isdabajoog ah loogu qaadi doono xarumaha militari ee muhiimka ah ee ku yaalla gudaha iiraan qorshahan ayaa diiradda saaraya ayaa warbixintu tiri burburinta awoodaha difaac saldhigyada hawada iyo kaabayaasha amniga ee xukuumadda tehraan middan oo sida ay sheegeen hoggaanka iiraan saari karta cadaadis xooggan waxyeelo xog ogaal ah dhankoodu sheegayaan in wadahadalladan ay ahaayeen kuwa si aad ah loogu lafaguraya goobta iyo wakhtiga munaasabka ah ee la qaadi karo duulaankan ka dhanka ah iiraan saacado kadib markii kulanka ay yeesheen saraakiishan sarsare ee sidaadka ah ugu dhow maamulka trump waxaa warqoraaleed bartiisa true social ku baahiyey madaxweynaha maraykanka donald trump isagoona yidhi iiraan waxay doonaysaa xorriyad maraykankuna diyaar ayuu u yahay intaasi uu ku caawiyo oo uu ula jeedo bulshada iiraan waxay markan doonaysaa in ay ka hoos baxda nidaamka iiraan middan oo falanqayaal fara badan ay tilmaamayaan in donald trump markan uu doonayo in albaabka uu ka soo gelaya iiraan iyo duulaankeeda uu ka dhigta dhanka shacabka islamarkaana uu soo bandhigo hadalla uu ku sheegayay in uu difaacayo shacabka iiraan iyo xuquuqaha ay u doodayaan dhanka kale ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayuu wargeysku yidhi isaguna waa uu ka hadlay arrintan markii trump uu warka soo saaray waxuuna sheegay in xilligan uu yahay wakhtiga ay iiraaniyiintu masiirkooda gacantooda ku go'aamin lahaayeen oo uu ula jeedo waxaa la taagan yahay wakhtigii aad burburin lahaydeen nidaamka iiraan islamarkaana aad dhisan lahaydeen mid ka duwan midkan waxauna benyamin netanyahu carabka ku adkeeyey in isbeddelka dhabta ah ay keeni karaan shacabka gudaha iiraan waxay warbixintan muujinaysaa sida maamulka gumaystaha yuhuudda iyo maraykanka ay ugu hamuun qabaan burburin iyo kala daadasho ku timaada xukuumadda tehraan taasoo u suuragelin karta dowladda maraykanka in si sahlan ay nidaamka cusub ee lasoo dhisi karaa ay ugu yeelato saameyn siyaasadeed oo xooggan haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan milicsana warbixin ka hadlaysa ciidamo milatari oo la doonaya in la geeyo greenland iyo cabsida laga qabo dagaal halkaasi ka qarxa oo sii xoogaysanaysa wargeysyada dunida ugu waaweyn ayaa si ballaaran maalmihii lasoo dhaafay waxay diradda u saarayaan mid ka mid ah qadiyadaha siyaasadeed ee ugu xooggan ee waqti xaadirkan taagan waana mustaqbalka jasiiradda greenland oo ah mid muhiimad istaraatiijiyadeed ku fadhisa una muuqata waqti xaadirkan in ay martigelin doonto loolan u dhexeeya yurub maraykanka iyo quwado kale oo ay ugu horeeyaan shiinaha iyo ruushka wargeeska the telegraf ee ka soo baxa waddanka ingiriiska ayaa ku warramaya in xukuumadda london ay wadahadallo hordhac ah la yeelanaysa xulafada yurub si loo qiimeeyo suuragalnimada in ciidamo milatari la geeyo gudaha greenland warbixintu waxay tilmaamaysaa in qorshahan weli uu yahay mid bilow ah oo la doonaya in si aad ah loo dhiraanririyo haddii isfahamka uu hagaagana si deg deg ah halkaasi loogu guro ciidamo fara badan ujeedka guud ayaa ah ayay warbixintu tiri ilaalinta amniga iyo khataraha ku iman kara mustaqbalka greenland dhanka kale wargeeska the independent ayaa daabacay warbixin uu ku iftiiminayo jaanib taariikhi ah oo taabanaya bulshada greenland iyo guud ahaan denmark iyo sida ay u necab yihiin dowladda maraykanka iyo ciidamadeedaba waxay sheegeen in taariikho hore ay tibaaxayaan in barnaamijyo ku qotoma arrimaha haweenka iyo waxyaabo kale ay dowladda maraykanka horey uga bilowday gudaha greenland taasoo sababtay in ay sii siyaado nacaybka loo qabo dowladda maraykanka iyo ciidamadeedaba tani oo muujinaysa in xitaa haddii maraykanka uu halkan ku yimaado qaab qasab ah in bulshadu ay tahay mid si aad ah kaga soo horjeeda oo ay adkaan doonto in ciidamada ameerikaanka ay lugahooda ku sii hayaan halkan gunaanadkii xiisadda greenland ayaa sii xoogeysatay kadib markii saacadihii lasoo dhaafay ay soo baxeen warar sheegaya in donald trump uu diyaarin ku bilaabay cutub ka mid ah ciidamada gaarka ah ee maraykanka kuwaas oo isku diyaarinaya qorshayaal deg deg ah oo ku saabsan sidii loo qaban lahaa jasiiradda greenland waxaa hadalkan sii xoojiyey kadib markii uu donald trump dhankiisa baahiyey sawir isaga uu ka soo muuqanaya oo uu saaran yahay goob sare waxuuna ku soo dulqoray mar dhow taasoo loo qaatay in uu ula jeedo mar dhow ayaan idinla joognaa haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan milicsana warbixin ka hadlaysa muxuu toddobaad gudihiisa imaaraadka ku waayey gudaha waddanka yemen sida ay daabaceen wargeyse fara badan oo ka soo baxa gobolka bilowgii bishan aynu ku guda jirnay ee janawari sannadkan imaaraadka carabta ayaa si deg deg ah u soo afjaray joogitaankiisii milatari ee yeman kadib khilaafyo siyaasadeed oo culus oo soo kala dhexgalay isaga iyo xaliifkiisii sacuudiga ee gudaha waddanka yeman ay ku sugnaayeen muddada sannadaha ah dagaallo qaraar oo ka dhexdhacay ciidamada koonfurta yeman ee uu imaaraadku taageerayey iyo kuwa dowladda aqoonsiga ka haysata dunida ee uu isagana sacuudiga garab taagnaa waxay ugu dambayntii xaaladdu ku soo afmeerantay in laga itaal roonaaday ciidankii koonfurta yeman ee uu imaaraadku taageerayey sidaasina uu ku burburo maamulkii gooni istaagga ee uu hogaaminayey cidruus azubaydi haddaba haddii aan milicsano ujeedka warbixinta oo ah maxaa imaaraadka khasaare ka soo gaaray gudaha waddanka yeman toddobaad gudihiisa khasaaraha ugu weyn ayaa ka bilowday jasiiradda suqadara oo ahayd saldhigga ugu muhiimsan ee uu imaaraadku ku lahaa yeman tan iyo sannaddii laba kun siddeed iyo toban ayayna xoguhu tibaaxayaan in imaaraadku uu gacanta ku hayo jasiiradda suqadara isagoona ka hirgeliyey mashaariic kala duwan duulimaadyo toos ah iyo kaabayaal isgaarsiineed jasiiraddan ayayna falanqayaal milatari waxay ku tilmaameen in ay ahayd saldhig badeed aanan abidkii quusin imaaraadka ayaana si guud uga qalab qaatay halkan waxaa la joojiyey guud ahaan duulimaadyadii ayaabuuduba ay halkan ku tegi jirtay waxaana la bilaabay burburin lagu samaynaya guud ahaan astaamaha muujinaya in halkan uu imaaraadku mar ku sugnaa khasaaraha kale ee imaaraadka gaaray waa midkii ay kala kulantay jasiiradda mayuun ee babul mandeb halkaas oo uu imaaraadku tan iyo sannaddii laba kun lix iyo toban qaab qarsoodi ah uga dhisayey garoonno diyaaradeed oo milatari balse bishii janaay ee sannadkan laba kun lix iyo labaatan ayay si guud u faarujisay xukuumadda abudubai dhammaan ciidamadii imaaraadka ee halkan ku sugnaa ayaa ka baxay waxaana si buuxda ula wareegay ciidamada yeman ee taageerada ka helaya dowladda sacuudiga sidoo kale imaaraadku waxa uu waayey saldhigyo iyo goobo muhiim ahaa sida dekedda makha ee magaalada cadan garoonka diyaaradaha ee rayaan ee ku yaalla mukalla iyo xarunta gaaska ee balxaf goobahan ayaana si guud gacanta ugu galay dowladda yeman ee aqoonsiga haysata gunaanadkii dhanka dhaqaalaha markaan eegno waxay warbixinadu sheegayaan in dowladda imaaraadka ay weysay heshiisyo waaweyn waxaana ka mid ahaa heshiisyadaas isgaarsiin amni dekedo shidaal iyo xitaa gaas guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
wahaga guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horraysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها